halkani waa washington lanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo weliba barta internetka ee v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan iyo ciid mubaarag dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa sabti ka bisha sebtembar sannadka idaacadana waxaa si wada jir idinkugu daadiinaya cabdicasiis xuseen cusmaan iyo aniguo maxamed colaan xasan
qodobadan idaacadda fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid a muftiga ugu weyn dalka sacuudiga sheekh cabdilcasiis al sheekh oo sheegay in shilkii ka dhacay xajka ee toddobada boqol ee qof ee xujayda ay ku dhinteen uu ahaa qadar eebbe oo aan sacuudigana lagu eedayn karin
qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo soo dhoweeyey go'aanka guddoomiyaha baarlamaanka uu ku soo afjaray mooshinkaasi ayaad maqli doontaan iyadoo dadka soomaaliyeed ee inta badan walaaca ay ka muujiyeen mooshinkani ee isagan uu tixgelinayo iyo beesha caalamka oo talada ay bixinayso in aanu xilli munaasab aana ahayn
maxamed cumar dalxa xildhibaanka baarlamaanka soomaaliya ka tirsan ayuu kaasi ahaa oo aan ka waraysannay sidau u arko mooshinkii madaxweynaha laga keenay oo guddoomiyaha baarlamaanku sheegay in la soo afjaray waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii martida mikrofoonka cawayska washington iyo qodobo kale balse marka hore wararkii caalamka
qof looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa burburintii dhismooyinkii qadiimiga ahaa ee ku jiray liiska goobaha taariikhiga ah ee dunida ee hay-adda qaramada midoobay ee waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee marka lasoo gaabiyo layidhaahdo unesco ee magaalada timbuktu ee dalka maali ayaa loo gacan geliyey maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee haig dalka niger ayaa u dhiibay maxkamadda haig maanta oo sabti ah ninkan oo lagu magacaabo axmed alfaqi almahdi sidoo kalena loo yaqaano abu towrab xerlaalyaha maxkamadda i c c fatuwa bensuda ayaa war qoraal ah oo maxkamaddu ay soo saartay ku sheegtay in xarigga almahdi uu yahay tallaabo soo dhoweyn mudan waxay sheegtay inuu ka mid ahaa xubnaha xamaasadaysnaa ee kooxda hubaysan ee islaamiyiinta ee ansaaraddiin ee burburisay goobaha taariikhiga ah ee timbuktu eedeysanahan ayaa lagu haystaa inuu wax ka abaabulay burburinta goobahan taariikhiga ah sanadkii xilligoo ay magaalada haysteen kooxdiisa oo u arkaysay dhismooyinkaasi qadiimiga ah macbadyo inkastoo sanad kadib ciidamada faransiiska ay halkaasi ka eriyeen weli lama shaacin xilliga master mahdi lasoo taagayo maxkamadda haig
dowladda burkina faso ayaa xayiraysa hantida hogaamiyaashii ku lug lahaa inqilaabkii guuldaraystay ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dalka burkina faso lahayst ahaan loogu qabsaday toddobaadka hor intaysan dhicin doorasho dalkaasi laga qabanayo dacwad oogaha dowladda burkina faso loren boda ayaa maanta oo sabtiga ku dhawaaqay go-aankan isagoo sheegay in hantida laga xayirayo hogaamiyaashii inqilaabka hogaamiyihii inqilaabka horkacayay genaraal gilbert dendere saddex iyo toban qof oo kale iyo weliba saddex xisbi siyaasadeed oo xiriir la lahaa madaxweynihii hore xayiraadan oo noqon doonta lacagaha iyo weliba hantida guryaha ayaa qeyb ka ah qorshe lagula dagaalamayo madaxdii inqilaabka iyo taageerayaashooda waxaana go-aankan uu imanaya maalin kadib markii golaha wasiiradu ay kala direen ciidamadii ilaalada madaxtooyada oo iyagu inqilaabkaasi guuldaraystay fuliyey
ra-iisul wasaaraha sloveniya ayaa u sheegay shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada new york ee dalka maraykanka in mushkiladda muhaajiriinta ee ka oogan yurub ay u baahan tahay tallaabo caalami ah oo deg dega oo wax looga qabto waxa sababta u ah in dadku ay wadamadooda ka soo cararaan miro cesar ayaa sheegay jimcihii shalay in dalkiisa sloveniya iyo waddamo kale oo reer yurub ah ay isku dayayaan in muhaajiriinta u wajahaan si midaysan oo ay dhowrayaan sharafta bani-aadnimo laakiin aysan iska indhatiri karin ammaankooda dalka koreeshiya ayaa xiraaddii ka qaaday dhinaca kale xadka uu la wadaago serbiya qiyaastii lixdan kun oo qof oo ka soo cararaya colaadda iyo saboolnimada dalal ku yaala bariga dhexe iyo afrika ayaa gaaray koreeshiya maalmihii ugu dambeeyey kuwa uu ka galayay dhinaca xadka dalka dariska la ah ee serbiya midooda yurub ayaa sheegay in mushkiladda qaxootiga iyo muhaajiriinta ay tahay mid caalami ah oo u baahan in beesha caalamku ay si midaysan wax uga qabato
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenay meel kasta iyo si kasta ood noo dhegaysanaysaan warar soomaaliya ku saabsan ayaa goordhow inoo soo socda balse marka hore haddii aan ku bilowno dalka sacuudiga iyadoo ay sii kordhayaan dhaleecaynta dowladda sacuudiga uga imanaysa caalamka ee ku aadan sida ay u maaraysay xajka sanadkan iyo weliba shilkii xajka ka dhacay maalintii khamiista ahayd oo ay ku dhinteen in ka badan toddoba boqol oo xujeeya ayaa muftiga ugu weyn dalka sacuudiga sheekh cabdulcasiis al sheekh wuxuu sheegay in shilkaasi uu ahaa qadar eebe oo aan bini aadam ama sacuudiga lagu eedayn karin dowladda sacuudiga ayaa qaar ka mid a xujayda sanadkan ku eedaysay shilkaasi kadib markii ay sida sheegtay xujaydu ay iska indhatireen shuruucda kala hagista xujayda ee marista wadooyinka horyaheenna maxamed colaad ayaa warbixintaasi inoo haya shilkan ka dhacay xajka khamiistii lasoo dhaafay ayaa dhaliyey murugo ku baahsan dunida muslimka dhowr ka mida wadamada afrika ayaa xaqiijiyey inay dad uga dhinteen xajka sidoo kale waxaa muwaadiniin uga dhintay shilkan xaqiijiyey dalal ay ka mid yihiin indiya bakistan indonesia netherland soomaaliya masar morocco iyo dalal kale wadamada islaamka qaarkoodna waxayba cambaareen kala duldhaceen boqortooyada sacuudi arabiya saraakiisha sacuudiga ayaa beeniyey warar sheegaya in isbuurashadu ay timid kadib markii boolisku ay xireen qaar ka mida wadooyinka mina oo uu booqanayay dhaxal sugaha boqortooyada amiir moxamed bin salmaan al sacuud iyo wafdi uu hogaaminayay oo isugu jiray ilaalo iyo marti asxaabtiisa ka mida oo gaarayay saddex boqol iyo konton qof wadaadka ugu weyn sacuudiga sheekh cabdulcasiis al sheekh ayaa sheegay in shilka ka dhacay xajka uu ahaa mid rabaani ah oo bani aadam aan lagu eedeyn karin wuxuuna ugu baaqay xujayda inay u hoggaansamaan amarada adeegayaasha xajka wuxuu u sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee sacuudiga dhaxal sugaha boqortooyada moxamed bin nayif in isaga aan lagu eedeyn karin musiibadan ka dhacday sacuudi arabiya shalayna wasiirka caafimaadka sacuudiga khaalid al faalix ayaa ku eedeeyey qaar ka mid a xujayda inay iska dhaqaaqeen iyagoo aan raaceen awaamiirta maamulayaasha xajka sidaana iyagoo hirar ah ay isbuurteen dadka wax ka sheega habdhaqanka boqortooyada ayaa u arka hadalkan iskuday ay boqortooyadu ku doonayso inay kaga gelgelato jigabaxa kasoo wajahaya shilkan oo ka dhacay goobta ugu barakaysan muslimiinta dunida oo qoyska boqortooyaduna uu qaaday mas-uuliyadda maamulkeeda iyo badqabka xujayda gudanaysa waajibaadka xajka sanadkiiba mar sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha sacuudiga sanadka waxaa xajka tegay muslimiin ka badan laba milyuun oo qof oo ka kala tegay daafaha dunida taasoo ka dhigan in shil kasta oo noocana oo ay dad ku dhintaan uu taabto guud ahaan dunida muslimka gaar ahaan wadamada ay dadka xujayda ah kasoo kala jeedaan boqol kow iyo soddon ka mida xujayada dhimatay ayaa waxay kasoo jeedaan dalka iraan oo ay sacuudiga si weyn isugu hayaan siyaasadda gobolka madaxda tehraan ayaa sheegay in sacuudiga uusan awood u lahayn inuu maareeyo arrimaha xajka waxaana ka mid a shiiqa ugu weyn dalka iiraan ayatollah oo sheegay in sacuudiga ay ku guuldaraysteen ra-iisul wasaarihii hore ee ciraaq nuuri almaliki oo ay xulafo dhow yihiin iiraan oo cadaawad kala dhexayso sacuudiga ayaa isna sheegay in sacuudiga uu ku guuldaraystay mas-uuliyaddii uu qaaday guud ahaan muslimiinta wuxuuna soo jeediyey in maamulka goobaha barakaysan ee maka iyo madiine lagu wareejiyo ururka iskaashiga islaamka oo ah ururka ugu weyn ee dunida muslimka ka sokow toddobada boqol ee qof ee ku dhintay isbuurashada ka dhacday xajka waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan siddeed boqol iyo lixdan xaaji oo kale shilkan ayaa dhacay xilli xujayadu ay marayeen meel isgoysa oo ku taala deegaanka mina oo dhowr kilomitir dhinaca bari ka xigta maka iyagoo kusii jeeday gudashada shaydaan tuurka buundada jamaraad isagoo ka hadlayay shalay magaalada new york ayaa wadaadka ugu weyn madhabta katoliga ee diinta masiixiga bob francis wuxuu sheegay inuu aada uga murugooday shilkan ka dhacay sacuudi arabiya isagoo sheegay inuu xanuunka la qaybsanayo muslimiinta xogayaha guud ee qaramada midoobey bankimun iyo dowladda maraykanka ayaa iyana si tacsi u diray dadkii ku dhintay shilkaasi qoyska qoysaskooda iyo eheladooda caafimaadna u rajeeyey kuwii ku dhaawacmay maalmo ka hor intuusan bilaaban xajka ayaa weysh kusoo dumay masjidka xaramka waxaa ku dhintay dad ka badan boqol qof oo ay ku jireen ajnebi fara badan
aad buu mahadsan yahay waryaheenna maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi inala socodsiinayey
halkaad weli naga dhegaysanaysaan wadaacadda v o oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa soo dhoweeyey go-aankii ka soo baxay guddoomiyaha baarlamaanka ee uu ku sheegay in lasoo afjaray mooshinkii ka dhanka ahaa madaxweynaha soomaaliya ee ay xildhibaanadu qaar usoo gudbiyeen golaha ama baarlamaanka xildhibaan maxamed cumar dalxa oo soo dhoweeyey go-aanka ayaa sheegay intii baarlamaanku isjiidi lahaa inay habboon tahay in xasaradan laga gudbo ismaaciil xuseen farjar ayuu qadka teleefonka ugu warramay
go-aanka uu soo saaray guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu ku salaysiiyey qodobo oo qaarkood tilmaamayaan raggii marka u horeysay mooshinka waday ee xildhibaanada saaxiibadeenna ah inay iyagu ka laabteen oo qaarnaba ay yidhaahdeen annaga markii horeba ma aanan ahayn dad si maaragtay caddaan ah ee oga qayb ahaa maaragtay mooshinkaasi marka mar haddiiba mooshinkii ayaga ay ogolaadeen saaxiibadii watay in wadahadal ay ka galaan marka sidee xeega loo xagtaa ilkana ay ku nabadgelayaan buu guddoonka maaragtay asagana u adeegsaday iyadoo dadka soomaaliyeed ee inta badan walaaca ay ka muujiyeen mooshinkani ee isagan uu tixgelinayo iyo beesha caalamka oo talada ay bixinayso in aanu xilli munaasab aan ahayn waan gartay mooshinka xildhibaanaa waday oo horboodayay iyaga xildhibaanadii maxaa iska bedelay miyaa la kala furfuray xildhibaanadu annaga iyaga sabkii la doono maaragtay ha loo adeegsado ma dhihi karo qaabkaasaa maaragtay iyaga loo farsameeyey laakiin qoraahdooda marka annaga aan xukunno inay cadaysanayaan qaarkood ay leeyihiin annaga maba ku jirinba oo magacaydayada meesha tan iskaba daayay dad dhintayba xataa magacyadooda meesha way ku jiraan oo cabdullaahi xuseen baantu uu kamid yahay dadkaasoo dhan ee tirada lagu buuxiyey ayaa waxay keentay qaar intay dacdahu ka hadlaan qaar inay si cad maaragtay iyaga ay isu soo maaragtay muujiyaan taana marka waxay fursad u noqotay guddoomiyaha oo arrinta awalba markii hore meel la geeyo si uu baarlamaankiina uu uhorkeenana u garan la'aa maxkamad sare oo loo gudbiyo oo sharciga aan aanan jirin oo tii dastuurika ahaydna aanan weli la samaynin iyo marka doodiio iska noqotay mid dheeraatay oo waktigii munaasabka ahayd xataa laga soo gudbay iyo bressurka saaran intaba marka waxay ka turjumaysaa marka annaga danta waxaan u arkaynaa intuu baarlamaanka naga maaragtay na xumaan lahaa habsami socodkii howlaha laga sugayo oo dhan ay maaragtay ay noqon lahayd wax isjiidjiid ah gacan kale oo banaanka intay soo faragelisana ka faa'iidaysan lahayd in laga gudbo xasaradan maslaxada guud ayadoo laga fiirinayo taa ayaan kusoo dhaweyneynaa laakiin qaarkoodoo nala hadlay waxay leeyihiin ma ogolaan doono go-aankan waddo noocea ayaa iyagoo bannaan baa is leedahay maxayse samayn karaan xildhibaan banaanka taagan inuu iska yidhaahdo si fudud maaragtay ma yeelayno waxaa ka qurux badan baarlamaanka inuu yimaado codkiisa oo halkaasi intuu jeediyo isagoo xor ah fikirkiisa cabiraya halkaasna uu kasbado inta kale ee uu helo cod aqlabiyad ah waxa uu markaasi ku haminaya ee halkaasi ay u meel maraan laakiin nin kastaba banaanka wuxuu doono wuu ka dhihi karaa baarlamaankana qayb maaragtay gaar ah oo iyada gooni u maamusho ma jirto laba boqol toddobaatan iyo shan xubnood ayay ka kooban yihiin sharci buu ku furmaa lagu fadhiistaa looga doodaa lagu shir guddoomiyaa go-aan lagu gaaraa intaasna maaragtay waa wax noo qoran oo intaas wixii laga maaragtay yidhaahdo ayaa sharci noqonayo wixii kale nin walba waa wuxuu isaga markaa siday la tahay uu ka yiri meel aan markaasi aan loogu talagelin waan garta haddiiba la yidhi waa la joojiyey mooshinkii maxaa ay tahay wadahadal kalena sheegay waa loo baahanya maxaa loogu baahanya wadahadal mar haddiiba la yidhi mooshinka waa la joojiyey horta yaa wadahadal siinaya mandate qayb xildhibaanood ka tirsan inay mas-uuliyiinta dowladdu iyaga si gaara oola fadhiistaan masiirka ummadda soomaaliyeed qola si gaara mas-uul ooga ah ma jirto meel annaga ay ku qoran tahay walaa xeer hoosaad walaa dastuur haddii uu mooshin yimaado qolo oo iyada markaasi keentay qayb ka mid ah ayay gorgortanka geli kartaa ama cidii laga keenay ay la fadhiisan kartaa ee wixii ay la gaaraan hadhowdii sharci laga dhigi kara annaga ma hayno taa waxa waaye xeer jajabka iyo maaragtay maaragtay sida ay wax hadda ay markaa markii horeba lagu galay doodaasi iyo sida hadda ay ku socotayba intaba ma ayan ahayn marka ugu horeysa mid waafaqsanaan nidaam walaa sharci walaa dastuuri marka waxay iska ahayd wax un maaragtay layska yiri maaragtay haddana sidii loo yiri unbay haddana ku dhamaatay
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamed cumar dalxa oo u warramaya waryahayaga ismaaciil xuseen farjar
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawadainka leenahay dhegaystayaasha v o e da ee weliba ku taxan boggeenna v o a somaly com waxaan la socodsiinaynaa in boggeenna v o a somaali com aan soo gelinay oo aad ka heli kartaan barnaamij muuqaal ah oo aan ciidda ugu talagalnay waxaana barnaamijkan ka qaybgelaya qaar ka mid a fanaaniinta gobolka minnesota waxaana fanaaniintaasi ka mid a fanaanada hodan cabdiraxmaan barnaamijkan iyo fanaaniintani waxay kusoo gudbinayaan heeso cusub oo kala duwan barnaamijkan waxaa daadihinaya waryaheena minnesota maxamuud mascade haddaba hama ogaanina inaad barnaamijkaasi oo dhammaystiran aad ka daawataan boggeenna v o a somaly com haatanna dhinacaas iyo magaalada kismaayo wararka ka imanaya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in qarax miino uu maanta magaalada ka dhacay qaraxaasina uu ka dhacay makhaayad ku taala magaalada kismaayo halkaasoo la sheegaya in xilliga qaraxu dhacay ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka jubba goobjoogayaal ayaa v o eda u xaqiijiyey in laba caruur ah oo walaalo ah ay qaraxaasi ku dhinteen halka aabihii caruurtaasi oo ka tirsan sida la sheegay saraakiisha ciidamada maamulka jubba uu ku dhaawacmay iyo weliba laba qof oo kaloo rayida haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waryaheenna maxamed colaad oo istuudiyaha igu weheliya ayaa inoo soo diyaariyay halkanna ka soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofanka dhowaan ayay hay-adda lacagta adduunka ee i m f ta markii ugu horraysay rajo wanaagsan ka muujisay horumarka ganacsiga soomaaliya i m f waxay sheegtay in soomaaliya saddexda sannadood ee soo socda ay si weyn u kordhinayso waxyaabaha ay dibadda ka soo dhoofsato taasoo sii labalixaadin karta dhaqaalaha soo kobcaya i m f waxay sheegtay in lacag gaaraysa afar dhibic soddoniylaba bilyan oo dollar ay ganacsatada soomaalidu dibadaha wax uga soo iibsan doonaan marka la gaaro sanadka labada kun toddobiyo tobanka halka sanadkii labada kun saddexiyo tobanka uu ahaa saddex dhibic afartan iyo siddeed bilyan dhowaanna waxaa dalka talyaaniga ka dhacay bandhig ganacsi oo ay soomaaliya ka mid ahayd dalalkii ka qayb galay haddaba ganacsiga soomaaliya ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna martida mikrofanka ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti ku ah wasiirka ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya mudane cabdiraxmaan cabdi cusmaan wasiir bal marka hore kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofonka idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga marka ugu horeysa waxaad faahfaahin inaga siisaa ganacsiga soomaaliya guud ahaan qofkii aan hore u maqlin ama wax badan ka ogeyn ee qurbaha ku nool ee laga yaabo inuu maaragtay rabo danaynayo inuu ogaado ganacsiga soomaaliya sawir noocee ayaad ka bixin lahayd ganacsiga soomaaliya waa mahadsantihiin horta ganacsiga soomaaliya waaba ganacsiyada kale marka laga fiiriyo ka taariikh weyn yahay oo dal dal oo dhib ka jiro ayay muddo dhan ay ganacsatada ay wax ka qabanayeen ay ku shaqaynayeen ay qabanayeen wixii dowladnimada looga baahnaa iskuuladoo kale caafimaadkoo kale duruufo adag ayay ku shaqaynayeen ganacsiga soomaaliya yacni dadbaa soo hayay ilaa iyo intaa soo gaarsiiyey midda kale ganacsatada soomaaliya maanta waxay heleen fursad ay adduunka kula xiriiri karaan ama ay wax alaakaada kula yeelan karaan dunida maadaama damaanka ima hayo markii hore dowlad meelgaar bay ahayd dalkana dal waxaa lagu sheegi jiray khatar badan ay ku jirto wixii o dhan baa hadda isbedelay oo dalka soomaaliya la yidhaahdo hadda maanta dunida wadamo badan ayuu ka fiican yahay markaanu shirarka caalamka tagno adduunkana si kale ayuu u dananayaa soomaaliya maanta maadaama soomaaliya ay ka timid meeshii ku jirta ku noqonayen ganacsigana waxa fursadda ugu yahay waxay tahay wadamada waxaa la fiiliya adduunyada waxay tahay wadamada dariska nala ah hadda etoobiya kenya markii labada dalalkaas laisku daro boqol iyo dhowr milyan dad ah waaye soomaaliya fursadda ay haysateen arag badda dheer oo ku taala iyo deganahaas iyo africa meesha ay kaga taalla dunida marka waxay siinayaan meesha ay u guuri rabaan ganacsi ahaan marka siyaasadii dowladda soomaaliya oo fahamsan taas meesha loo socdo ayaa maanta ganacsatada soomaaliyeed fursad waxay u helayaan in ay la macaamiladaan ama ay wax la wadaagaan ganacsatada caalamka ku nool iyo shirkaa waa waa gartay waxyaabaha aad is leedahay maanta ganacsiga soomaaliya wuu ku tiirsan yahay maxaad ka xusi kartaa oo waaweyn oo soomaaliya ka jira maxaatulaba in runtii dagaalka dalka uu dhibaatooyinka ay ku jirtay in magaalada intay soo shaqeynaysan waan arkay waa ganacsiga yani soomaaliya wuxuu ku xirnaa dadka noloshooda waxay u baahan yihiin baa la keeni jiray iyo ayakana dunida waxay geeyaan badanaa laguma kala sognaan jirin tayada badeecadooda waxa meesha ku jira waxay tahay waxa wadankana laga qaaday yaa tayadeeda ilaalin karo ama yaa damaanad ka heli tayadan ay sax tahay marka soomaaliya marka dowladii baa hadda damaanad u noqotay tayadii inay sax tahay inay cadday soomaaliya gaar ahaan caasimadda muqdisho oo kale markaad eegto sida dadka dhaqaalaha ka faallooda ay qabaan waxaa ka jira ganacsi gaara adigu baad xustay waxa waxa private sectorka loo yaqaano oo xoogan iyo dhaqaale soo kobcaya ee, oo aan la dafiri karin laakiin waxa meesha ka maqan bay leeyihiin public sectorkii ama dowladdii ganacsiga hagi lahayd horumarin lahayd oo canshuur muuqatana kasoo xarayn lahayd aragtidaa maxaad kaga jawaabaysaa wasiir ahaan haa waa macsan tahay waa su-aal fiican oo dadka soomaaliyeed in ay naqdaan dowladda waajibaadkii saarneed way kasoo baxday iyo haddana diyaar bay tahay sharcigii maalgashiga ayaa baarlamaanka yaallo oo maray iyo madanihii wasiirada ilaa shuruuc badan oo kusayso ganacsiga ama shaqaalaha ajnadi iyo nocda baaxaato ku xiran ganacsiga ayaa prosiiskoodi maray dowladda soomaaliya waxa ay ay fududaysay qaadashada dicnesiga oo lagu ganacsanayo ee qofka inuu ku ganacsaday ama madaxa kaa cadeynayo waxay kaloo ay fududaysay inuu qofka markiiba uu wax uu heli karayn marka uu soo doonto iyo shatiya marka middan kale oo sharciga maalgashiga wuxuu caawinayaa dadka private dadka u caawinaya meesha hadduusan sharci jirin cid ay sisoo geli karaan malaha iyo dalka sharciga iyadoo haddaana loogeyn marka dowladda dhankeeda waxaa rajeynaya in ay ka rabaxdo wasaaraddan waa wasaarada yani taageer dadka dayaxsada soomaalida waktigan dambena waxa ay shaqadooda ay ahayd ganacsiga waad og tahay sanadkan in dunida markii dadka waxa qiimeeya dhaqaalaha in ay soomaaliya dadkii ii horeysay kobac dhaqaale soomaaliya lagu sheegay sanadka soo socdana inuu ka rari badan doono ayaa lagu sheegay markaa hadda dowladda in hajin ma ogaan lahayn inay kobacaasi ka dhaqaale xagga amniga qeybuu ka yahay xagga waxyaabaha kale oo quseeyo iyo ilaalinta ganacsiga o dhan qeybuu ka yahay hadduusan amni jirin ganacsiga ma kobcayn ilan dowladda ayaa amni soo samaysay ganacsigii kobcayaa hadduusan amni jirin ganacsiga ma kobcayo oo meeshii laga ganacsanayo waqtii loogu sargala ma furnaan karto wixii ay soo dejistana ma imaan karto marka waxaan qabaa foogkii dowladda ama quuntii ay ku lahayd in ay ka soo baxday amnigii namber kow ka dhigtay namber labay ka dhigtay namber saddex bay ka dhigtay waxyaabo badan oo canshuur ah oo dadka in ay dhiibaan xaqa loogu leeyahay aysan weli dhiibin waxa keliya xoo la garanaya waxay tahay oo wax laga sheegaya ama la aadaya wixii dowladda lagu lahay iyadana walaal inaan u kacno waa wixii qofka muwaadinka lagu lahay dowladda waxay xaq ugu leeyihiin amnigooda caafimaadkooda cadaaladooda waxbarashadooda tusaalahaan waxaan ku sheega waa markii ugu horreeyay iskuulle ay dowladda gacanta ku hayso dalka laga sameey markii ugu horreysay jaamacaddii ummadda ee soomaaliya la soo celiyey ay dhiganayaan dadkii shacabka ahay waa markii ugu horreysay isbitaallo la hagaajiyo waxaasoo dhan waxay ka timid ganacsiga maadaama ay dowladdii ay haagtay ay ganacsada haagtay canshuurna meesha kasoo xaroonayso ayaa waa dareemi kartaa waqtiyada soomaaliya ay soo dhaaftay iyo maanta meesha ay mareen marka waa waxay fulan iskuwada xiran waaye amniga siyaasadda ganacsiga waxay iskuwada xiran marka siyaasad dalka oo la hagaajiyey ayaa waxay keentay dhaqaale dalka oo kobcay waa gartay Eh, arrinta eh, maalgashiga haddaan su-aalkaa weydiiyad adigo laftirkaaga xustay Eh, dalal badan baa jira oo soomaaliya danaynaya gaar ahaan kuwa carabta oo kale qatar imaaraadka carabta iyo waxaa la sheegayay eh, eh, la hadal hayaa wadamo badan oo soomaaliya weydiistay dhul maalgashi ay kus- ku samaystaan Eh, imaaraadka carabta iyo qatarna ay ka mid yihiin Eh, si ganacsi ay ugu sam- xarumo ganacsi ay uga furtaan arrimaha ma jiraan walaal dal walba ayuu weydiinayaa in waxa yani calaaqaadka ganacsi ee kaala dhexey waxaasoo dhan waxaa ka horeeyo sharciga dalka uu qaato oo lagula macaamilayo qofka maalgashiga ee kulle golihii wasiirada ugu maray hadda baarlamaankii ayaa gacanta ku hayo oo akrinti kuyaamaro ka labaad markuu maro waana la qaybsamay dadka ganacsatada ah ama dadka aqoon-yahanada ee soomaaliyeed waa la qaybsamay ama qof walba oo yani shuruucda ama yaqaano dad sharci yaqaano ama cid walba ay shaqina dhexmari karto iyo nooca loo dhigay iyo meeshii soomaaliya adduunka kaga taalay iyo dadka ay la ganacsanaysa wax walba ayaa lagu lagu lagu jaanjeeyey marka sharcigaas maalgashiga ayaa qeexaya qofka lala heshiimayo ama shirkadda lala heshiimayo xuquuqda ay yeelanayso iyo xuquuqda dalku ay yeelanayo marka sharcigaasita ayaa marka kala cadeyn doono marka dadka aan la heshiimayo nooca aan la heshiimayo wa waa waa gartay laakiin way jiraan dalal idin weydiista dhul sida imaaraadka carabta oo kale een, iyo hot- ee, dad- dal idin weydiistay hoteelkii curuba ee magaalada muqdisho oo doonaya inuu diba- da- dayactir ku sameeyo goobo dalxiis oo badda ku yaalan uu ku sameeyo horta walaal eh, dalka soomaaliya maanta adduunka o dhan baa fursad u arko waa meel aan weli la isticmaalin oo yacni eh, khayraadkaas badan iyo dadkani aada u firfircoon soomaalida dunida waxaa lagu tilmaamay dad aada ganacsiga u yaqaano maadaama ba wasaarada ganacsiga aan ka shaqeyno hadda barnaamij waxaan wadnay oo dadka qurbajoogka sida ay ku maalgashan lahaayeen faa-iida intuu adduunka soomaaliya ka qaban waxay tahay in dad ganacsiga adduunka uu la xiriiraa dalka wasaaraha uu kusugan la xiriirayaa in soomaaliya uu maalgashto marka nooca loo maalgashanayo iyo cidda kala hadlaysana waa haddii beero in laga hadli lahabo wasaaradda beeraha iyo shuruucda dalka u siilay ay iyo wasaaraddaasi waxa kaga aadan batroolka wasaaradda batroolka iyo waxa ay heshiisyadaas kaga aadan ay la gelayaan iyada oo loo fiirinayo sharcigii dalka uu degsaday iyo loo fiirinayo haddana federaalkii dalka waxyaabo badan oo isku xirxirnaa jirto siyaasado hoo iskabayo oo yacni qaar aqoon ku salaysan tahay qaar wax ku salaysan tahay marka qof walbo ama dal walbo ama shirkad walbo ee la soo xiriirto inay maalgashtaan dalka wasaaradda ku aadan ama howsha ku aadan iyo siyaasadda loo diyaariyo ayuu la heshiinaya waa gartay waxaan ognahay in ganacsiga uusan socon karin meel aysan lacagi jirin lacagtii shilin soomaaliga meesha way kasii baxaysaa oo hadda kunka shilin ayaa ka dambeeya beri dhoweyd waxaa la hadalhayay lacag ay dowladda soomaaliya soo daabacan doonto oo suudaan lagu daabacayo arrintaa xaggee ku dambeysay horta lacag marka la sameynayo hadda ay dalkii oo dhan bay hadda nidaamka ama sistamkii gacanta uu ku dhigay dowladda ay ku dhigtay sekadiisana hadda dowladda maamulo ma jirto ama aqor ay maamulo ma laho ama nidaam dowladda hoos yimaado ama ama ama dowladda waasano marka marka xuduudaha iyo wax walbo inkastuusan ahayn su-aashan su-aashii aysan ahayn waad reeni kartaa dalka markuu xuduudihiisi iyo isagu kontrolo ayuu lacagta dalka taalo gudaheeda iyo nooc iyo tirada loo baahan yahay iyo central hadda central bankigeena sidii loogu talagalo wuu soo gaaray inuu u shaqeeyo oo yani waad aragtay dadka soomaalida xataa meesha hadda ay mishaarka qaataan akooniyinka la isticmaalo dadka ku shaqada lahaa xataa central bankigeena in hadda lagu kalsoonaan karo oo waqti dheer bay qaadato waxaana waa hoostaa laga soo bilaaboodeetahay soomaaliya waxa jikadiisa lama hayn waxa lama haynin maantana waxaa taagan dowladnimada institutionkibaa jiro kala dambeyntigaa jirto maxkamadihii baa jiro marka lacag marka in la daabaca la sameeyo la sameeyo haddana dowladda kumeel gaar ma ahayn ma ahan oo dowladihii hore kumeel gaarka awood uma lahayn ay wax ku daabaci karaan laakiin dowladda waxay haysataa madaxweynaha dalka isra waa haystaa dad aanan kumeel gaar ahayn sharciyad aan xataa heshiisku geli karaan ama ay wax ku geli karaan marka lacagta dhankeeda markaan ukacno lacagta central bankiga waa la hagaajiyey xuduudihii dalka o dhan waa tan soo hagaajiyey hadda inbay marka processkiisa ama shaqada ku lahayd wasaaradaheeda shaqa ku lahayd hadda inbay qabsan karaan ka hor leen waad og tahay marxaladihii lasoo maray madaxweyne xasan sheekh markuu dalka madaxweynaha ka noqday inta ay dowladda gacanta ku hayso waad og tahay amniga intuu leekaa waad og tahay dhaqaalaha intuu leekaa waad og tahay ciidamada muqayimiinka intay leekaa waad og tahay maantana dalka ciidamad ku dhaqanta yeesho maxkamadada ayaa jiro waxaa jiro wixii loo baahnaado in cadaaladdiibaa jirto marka hadda intay ku haboon tahay in dalkani loo sameeyo lacag maadaama wasaaradda ganacsiga aan ka shaqeyno anigana waxaan ka simin nahay ka wasaaradda caali guddiga dhaqaalaha ee golaha wasiiradana ka siin nahay dhaqaalaha dalkana wax badan baan ka ognahay iyo kodaciisa marka hadda waktigeeda hadda bayda tahay oo la soo guursatay in dalka gacanta lagu dhigay hadda baa tahay ama sideeda laga doonto in lacagta la sameeyo ugu dambeyntii wasiir adigoo mahadsan waxaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyo bandhig waxaa jiray ganacsi oo lagu qabtay dalka talyaaniga oo ka qayb gasheen bandhiga maxaa faa'iido ah oo ugu lahaa soomaaliya gobada waa macsan tahay wuxuu faa-iido ulahay soomaaliya sawirka laga qaato waxay tahay soomaaliya meesha ay ka timid soomaaliya waxay ka qaybgeli jirtay meelo amni looga hadlo iyo meelo khataro looga hadlo soomaaliya hadda waxay ka qaybgelaysaa meel culimada adduunka lagu xaqiijinayo aadna loo daneemayo oo shirkaadka caalamka o dhan baan la kulmay waxaan lahayn maalin qaarba calankeena saarayo maadaama aan arwadan kasoo qaybgalno labaatan iyo shan sana inay soomaaliya ogolaato inay ka qaybgasho wadamada waaweyn ayaa awoodi waayo inuu ka qaybgalo soomaaliya markay ka qaybgashayna aad baa dunida loo soo dhaweeyey waxaa laga helay faa-iidooyin badan oo shirikaadka dalkaas degnaa ama kuwii dunida degnaa inay la yeeshaan xiriir dambaliyaasana soomaaliya ka jiro waxaa kaloo lagu qancay sida wasaaraddeena ganacsiga iyo nashadaha iyo siyaasada dalka ay ku hadayso ganacsiga casriga ahayd dunida marka soomaaliyana meel loo baahan yahay ayay noqotay yani waxyaabaha soo saarka soomaaliya waad og tahay yaan mooska soomaaliya ee soo saarta mooska dunida ugu sarreeya ayuu ahay hadda bandhigii cunnada lasoo bandhigay soomaaliya cunnada ugu tayada fiican ayay kamid noqotay oo cuno taya leh aanan waxba lagu darin ayay noqoto oo sida yuudkii meesha iga soo baxay iyo xataa weli aan la sii casriyeynin marka cunnada soomaaliya ka baxdo ama lagu abo waxay ku filnaan kartaa dalkeena iyo in kale oo laga isticmaalo run badan dalkeena aan la isticmaalin baa jirto marka faa'iido badanna annagana waan kasoo helnay iyo aqoon badan waan kasoo helnay annagana wixii aan la tagnay waxba aan laga faa'iiday madaxaas dalkaas oo dhanna waan la soo kulanay iyo wasiiradooda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu la kulmay madaxweynaha somaliya wasiiradiisa oo dhan ba qof walba wasiirka dhigiisa ayuu la kulmay iyadoo aada soomaaliya loo daraynayo dalka ugu ballanta badan baan ahayna intii aan meesha joogno shirkaadka iyo madaxda marka waxaa laga qaatay soomaaliya siyaasada lagu hagayo ay ka tishay madaxwadanin badan ay guuda ka horeyso oo la maamushin karo waxaas oo dhanna waxaa sabab u ah amniga dalka oo sabab u ah amniga dalka oo hagaagay ayaa waxay keentay soomaaliya in dib loo fiiriyo iyo siyaasadda dalka lagu hagayo marka fursaddaasi waan ka wada qaadanay iyo dadkii meeshii aan igu tagiyo aad iyo aad baad mahadsan tahay wasiir waa kaaga mahad celinayna wakhtigaga qaaliga ah iyo ka qaybgalka barnaamijka martida mikrofonka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waa ku mahadsantihin intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii martida mikrofonka oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay ganacsiga soomaaliya barnaamijka waxaa marti ku ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya mudane cabdiraxmaan cabdi cusmaan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno baa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
maxamed colaad xasan ayaanala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka lantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaanayaanaad barnaamijkaasi kala socoteen haatana kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska washington caasho ibraahim aadan caashi cuud ayaa inala socodsiinaysaa
waxaana wanaagsan dhegaystayaal mar kale barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkanna waxaan idinku hayaa la yaabka qabsaday ganacsade soomaaliyeed kadib markii salaad uu ku xirtay meel waddada dhinaceeda ah isagoo sallina ka dhiganaya shaarkiisa waa sheeko xiise leh waxaan kaloo idiin hayaa soomaalidu xeer bay lahayd xafiisgeeday lahayd xaajada lagu qaada iyo xog ogaalla galay lahayd xumaanta daboolo oo wanaagga xambaarsan oo samaha wada xeeriyiyo xaqsoorro dhab ay lahayd waa hal abuure fu'aad cabdisalaan oo caawan ah barnaamijkan ah soo gaarsiiyey tixuu uga hadlayo dhaqan guurka ku dhacay soomaalida qayb kale oo ka mid ah waraysiga fanaanka nimcaan cabdiraxmaan nimcaan xillaac ayaan sidoo kale idiin hayaa waa caawa iyo cawayska washington waxaan ku bilaabaya dhegayste lagu magacaabo mascuud axmed maxamed xarbi oo barnaamijka cawayska washington la soo xiriiray ayaa iiga sheekeeyey sheekaan aad ugu qoslay ulana yaabay taasoo aan jeclaystay inaad adinkana igula cawaysaan waa sheeko ku saabsan wixii ka qabsaday markii magaalo ku taalla dalka shiinaha oo uu meel fagaaro ah salaad ku xirtay isagoo shaarkiisana salli ka dhiganaya xarbi kusoo dhawow barnaamijka cawayska washington sidee wuxu dhaceen caasho anaa waxaan ku fikirayy in aan meel gobola aado warshadaha ku yaalo sababto magaaladii waa ogtaa ganacsiga raadinayan qiimo jaban marka waxaan ku fikirayy meel gobol ayaa waxaa lagu sheegay in qiimo jaban ay taala alaabta aniga raadinayo oo lix saacadood u jirta magaalada kuanzu oo la yidhahdo shoobaay wax saas nooc marka shoobaay inuu yahan jeclahay lix saacadood oo baabuura tareenkuna waa afar saacadood marka magaaladii ayaan aaday magaaladii markaan tagay salaadii waa lagu galay soonka casirka waa marka waxaan ku qarsanaaday inaan meelan ku dukada raadiyay wax muslim aan raadiyey muuqaal muslima waxaa aan raadiyey qof koofi wato ama qof mixinays ah oo xijaaban magaalada markaan in badan wareegay oo wareegay oo wareegay wax muuqaal muslim lahaan waaye salaadina waa waa la joogaa haye waxaan go-aanku ku gaaray inaan jidka ku dukado shaligay shaatigiisii baan shalli ahaan u dhigtay mobilka ayaan ka fiirsaday jihada oo qiblada shaatigiisii ayaan shalli ahaan u dhigtay markaan shaatigiisii shalli ahaan u dhigtay salaadii baan galay waa gartay salaadii markaan galay jeenayska meeshii wax muslim ma laga yaqaana ma ahayn jeenayska marka meeshii maraayo waxay u qaateen arrin kale ayay ii fahmeen oo ah inaan tuugsanayo haye aniga markaa salaadii xirtay jeenayskii waxay ku fikireen ninkan afrikaanka ah oo meesha salaadii ku xirtay waxay u fikireen ayaga in ninkani uu yahay nin wax ka go-een oo lacag la-aani ku dhacday markaas qof walba waxau jeebka ku hayay ayuu shaatiga ii saaray haye shaarkaad shilin laba shilin toban shilin labaatan shilin soddon shilin ninkaygii dhammaada gacsado ahayo soo raadiyey in meel badaca ka helo haye shaatigiisii lacag baa laga buuxiyey haye waa shaarkaad salaada u dhigata waxay yidhahdeen shaarka lacag waa loo dhigta meesha Ah, lacag buu ugu dhigtay ayleen haye aniga salaad baan ku jiraa salaad baan ku jiraa calaamad baan waa isku dayay in calaamad u bixiyo ah in aan meesha lacag lacag inaan ubahnayn laakiin markii aan gacanta wax yar muujiyey waxay uqaateen ba in oo ninkan uu faraxsan yahay uu dhahayo soo bari bahasha inaan leeyahay uqaateen waaba soo kordhiyeen raggii baa kusoo darsoomay ogees baa kusoo darsoomay shaafigoo dhan ba lacag buu noqday haye runtii salaadeydii baan iska sii watay markii aan salaada dhameeyey meel ayaa wax ka bilaabay aan garan waayey ninkaygii ganacsada ahayo shaatiga lacag looga buuxiyey haye salaadii markaa ka baxay salaadii markaa ka baxay anigoo yaaban geesahaygiibaa sishayey waxaan arkay in meeshu ay dad badan oo masaakiin dhinacayga taaganyihin dadkii masaakiinta ahaa ee dhinacayga joogay mid kamid a ayaa shaatiga lacag ku jirtay ii siiyey waxaan dhaha qaado lacagtan uma baahni aniga haye ninkii aan lacagta siiyey waa iga fuqi waayey wuxuu dhahay waa inaad bartaa waxaan aad sameynaysay waa inaad bartaa si aan ugu tugsado oo aan lacag badan uga helo inaad barto actionka aad sameynaysa buda haye waxaan ku yidhi actionka aad sameynayay ma aha mid lagu tugsado waa mid ilaahay lagu baryaayay ma garatay haye waa iga fuqi waayey saan wax ugu sheegaan aan garan waayey marka sheekadaas ayaa dhacday anigoo joogo gobolaas marka waxaad ii sheegtaa waxaad ii sheegtaa marka afka shiinaaska ma jajabsataa mis si wanaagsan baad ugu hadashaa maya ma afka shiinayska waa jirta aada uma gara shiinayska aada uma garanayo aada uma garanayo afka shiinayska laakiin eh, raggu dadku isma fahmi waayan mar walba waa isfahmayaan qof wuu fahmayaa waxa uu qofka rabo ama ama waxa uu qofku damacsan yahay Eh, safro la isma fahmi waayo marka sheekadu waxay noqotay mid raad igu reebta asxaabtayda markaan usheekeeyey oo magaalada aan kusoo noqday aad bay uqosleen aad bay uqosleen aad bay uqosleen qof walba qosal buu dhinac uga dhacay waxay igu noqotay waxaan iloobi waayo waxaan iloobi waayo aad ayay ba igu noqotay sheekada waad mahadsan tahay xarbi aad baan kuu salaamaya wala thank you inaad nala wadaagtay eh, sheekadaasi de sida tooska kuu qabsatay absolut maasha allah maasha allah adaa mudan walaalo
halabuure fu'aad cabdisalaan oo intiinii dhegaysatay barnaamijkan caweyska washington toddobaadkii hore noogu soo gudbiyey tix guubaabo ah ayaa caawana waxa uu inoo hayaa tixuu ugu talagalay ama uga hadlayo dhaqanguurka soomaalida ku dhacay soomaalidu xeer bay lahayd xafiisgeeday lahayd xaajada lagu qaada iyo xog ogaallo galay lahayd xog ogaalladaasi marka waxay ahaayeen xumaanta daboolo oo wanaagga xambaarsan oo samaha wada xeeriyeyo xaqsoorro dhab ay lahayd xadkii aadmigu lahaa xiskii iyo garashadii xadaal baa lagu ridaye xaggee baa lagu socdaa xalaal dhaqashay lahayd xaaraan laga dhowrsado xajiinteeda laga durkiyo xan iyo ceeb bay lahayd xigtiyo xidid bay ahayd xidhiidh adag bay lahayd xaq dhowr maati ay lahayd xurmiya garashay lahayd xadkii aadmigu lahaa xiskii iyo garashadii xabaal baa lagu ridaye xaggee baa lagu socdaa xiisiya wacad bay lahayd xishood hiddo ay lahayd xirfado lagu xoogsadiyo xariir dhaqanay lahayd xigmiya murti bay lahayd xusuus la qoray lahayd dhan iyo xilashay lahayd xisaabtan fog bay lahayd xadkii aadmigu lahaa xiskii iyo garashadii xabaal baa lagu ridee xaggee baa lagu socdaa marka waxaan isweydiinayaa bal meesha hadda dhaqankoo fiicnaa ay soomaalidu lahaan jirtay ee gar iyo gardaraba lagu kala bixi jiray dhinacii looga guuray baan anigu ilaa al-aana su-aashaasa isweydiinayaa waa garta laakiin een, adoo raalli ah, fu'aad een, tixdan maxaa kugu soo riday maxaa kugu dhaliyay maxaad aragtay
kolley waxaan arkay khilaafaadka soomaalida ee xalka loo la'yahay iyo soomaalidu in ayna ahayn dad xalka garan waayi jiray in ayna ahayn
haye ayaa igu dheliyey
haye maxaa helay baad is leedahay markaa xaggee laga galay baad is leedahay tixda ma taabanaysaa halkaa
waa dhaqan guur waayo wax la yaqaanaa laysku haystay wax la yaqaanana waa lagu kala bixi jiray waa gartay hadda waxaan la aqoonin baa la isku haystaa waxaan la aqooninna waa lagu kala tagaa
waa hagaag welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyskana waxaan idinku hayaa qayb kale oo ka mid ah waraysiga aan la yeeshay fanaanka da'da yar nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hilaac isagoo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya
heesa nafteeda iyadna waa xagga macalinka unbay ka socotaa hay
hay
marka heesahaga kuugu horeeyo oo dhan n waxay ka hadlayeen arrin ama qiso qusaysa macalinkaagii Aa.
fanka
weliba heestan hadda waxay ahayd heestii lagu tijaabiyey markaan xidigaha geeska soo gelayay hay oo tijaabada lagaaga ayay qaaday ahayd oo tijaabada lagaga qaaday xasan duxul iyo axmed furune maxamed sadakaal ciro muuse muuse b k dhammaantood iyaga wada fadhiya heestan tijaabada lagaga qaaday
hay marka waad ku baastay ha waa sidaan imtixaanka ku maraya hayta oo xidigaha wuu u qalmaa baa la yidhi nimcaan ha waa gartay marka hadii aan hay hadee imtixaankaasi haddana ku guuleysan mabaan soo gelayba xidigaha ma- meelahaad ka heesi lahayd
ha marka heestan ahayd heestii aan xidigaha kusoo galay ee laga tijaabiyey macalinkayga kalahaa waana qiso oo xaggiisa ka socotay marka ma adigaa xushay oo marka lagu yiri hees aad xidigaha kaga mid noqoto oo lagugu ogaado fankaaga heerku gaarsiisan yahay soo qabo mise iyagaa heestan Haa.
soo qabtay may markiiba horese la weydiiyey maxaad heesta haysaa ama maxaad ku naybed la weydiiyeyba heestan aan aada u xafidsanaa oo nin mudaahayey ayaan u qaaday haye
dib wax damba lama weydiinba halkiiba
ninkan kooxda uu qalmaa baa la yidhi ha waa gartay xidigaha haddaan aanan kaba bixinba xidigaha dhallinyaro yaryar oo aada u wada cod macaan oo aad moodo in dhammaantood uu jacaylkii iyo heesihii ay qaadayaan ee uu ka wada muuqdaa ka buuxa marka xidigaha markaad adigu soo galayseen waxaad sheegtay in tijaabo lagaa qaaday kooxda xidigaha Haa.
marka qof walboo soo gelaya ma qof fanaan hore usii ahaaba mise waa koox ay barbaarisay een, xidigaha horta badanaa in kooxdu xeero adag bay leedahay iyo dee markaa qofka fanaanka ama qofka aduanka ama qof kooxda soo diraya xeerkaasunbu soo maraa badanaa fanaaninta waa la tijaabiyaa tusaale ahaan haddii qofka aanu horay fan u soo marin laakiin uu cod macaan yahay oo uu istijaabin karo fursad ma la siiyaa
ha waa la siiyaa fursad yaa ka mid a dadkaasi ma ji- ma jiraan dad Waa noocaas oo dad- kale ah Fan- ha waxaa jira fanaanin badan oo ninka iga dambeysay oo ismaaciil banan ismaaciil yare anshax ado ninka kooxda kamid ah sanadkan dambe kusoo biiray sidoo kale ma la soo tijaabiyeena waa dhowr qof aan iga dambeeyey weeyaan waa gartay marka waxaad iga warantaa n muddooyinkii dambe n meelahaad maraysay magaalada muqdisho aad tagtay hadda waxaad joogtaa magaalada nairobi dalka kenya aad joogtaa n ma fankii baa halkaa kula galay mise waa socod kuu gaara wallaahi fankan weeyaan fankan baa halkay la galay in aan insha allah waxaan kusuganana dhamaan ummadda soomaaliyeed markasta ay joogtana aan ka dhargiyo fankayga hasilaha casaaka ugu gaarsiiyo
marka muddo dhan baad ka tumaysay dhowr habeen baad ka tuntay magaalada muqdisho sida ugu maqaalada ah meelahan aan ku arkay marka sidee dadka kuu xiiseynayeen ma heesehay xiiseynayeen ma fanaan da-yar bay xiiseynayeen ma in muqdisho dagaal ka soo kabanaysa een muusig laga tumi karo oo lagu caweyn karo xiisuhu muxuu ahaa dad fara badan oo aada kuu daawanayay waan arkay isugu fanka unbu fanka unbu ahaa heesaha ay aada u xiiseynayeen run ahaantii ana iyo kaabaan kasii dheereeyay kaana aada xiisinayay maanta ka waanu mideeya anaa lagu faraxsanaa haye ya marka wallaahi sanka ay aada u jecelin hadda haddana nairobi baa timid nairobi waa meel aada u weyn gaar ahaan soomaalidu aada u degan tahay fankii uu ka jiro En, iyadana dhinaceeda wallaahi nairobi way way shidan tahay haye
marka xafladan degna si fiican uu dhacday Een, boqol kiiba boqol waxa weeyaan wallaahi dad aad fanka ula socda yaa kula dhigaya xafladdaasi
Een, waxaa ila socday een, xiddigaha geeska xamda kuweyn cabdiraxmaan oday iyo maxamed xabibakaal ciro afartan ahayn marka adinkoo koox xidigaha ka mid ah baad ka tunteen magaalada nairobi ha marka hargeysay qaarna ka yimaadeen adigoo muqdisho marka safarkaaga dhinaca usoo leexiyey halkaasaad isugu timaadeen
may afarteeda baa hargeysaanu ka imanay hargeysaan kasoo baxnay afarteedaba insha allah naqimku kasarajinaana meelo kala sii marno waan u badanahay xataa inaan muqdisho sii marno insha allah marka fankii marka fankii xidigaha aada buu u baahaya sida muuqata ha waa in kasarajinaa meel kasta soomaali joogtana macagahaasa mahadleedaa waa gartay marka bal hees kalaan soo qabanaya hadda indhahayga ku dhacday adigana bal ila dhegeyso oo heesaaga ka mid ah intaana su-aalaha kaa weydiin okay
وهي والبهارك جعيلك عكوي وبين سنتيسا والراقيتها حنونك والراقيتها حنونك وهي والبهارك جعيلك عكوي وبيضة سنتيسة والراقية تاها حنونك والراقية تاها حنونك
waxaad moodaa heesahaagu music si gaar bay dadka u taabtaa nimcan haddaad sidaa u dareensan tahay anigu ma ogi laakiin ma dareensan tahay in heesahaagu ay dhammaantood ay dabaq gaara leeyihiin oo jacayl xaddhaafa uu ka muuqdo waan waan dareensanahay Een, horta heestani gaar ahaan heestan aad waan dareensanahay Een, heestan waxaas kale wanaan taxkiin abdilaa jirfay dadka ereyga laxankaba qisadana waa aniga xaqeeyay ka socotay abwaanka iigu celi magacii cabdixasiin cabdilaahi jibriil qeyb aad waa qeyb waa gartay heesta magaceeda maxaa la yidhahdaa sucaad
waxyeelada gaadhay korkayga wadnaha balitaabo garaaca wejiga ka akhriso dhibitiisa wejiga ka akhriso dhibitiisa waxyeelada gaadhay korkayga wadnaha balitaabo garaaca wajiga ka akhriso dhibitiisa wajiga ka akhriso dhibitiisa wanada iga qaado sucaade wanaagga laqayusu naftayda ka wargeli qalbigaaga jacaylka way jacaylka wanaada iga qaada sucaade wanaagga la qaybso naftayda ka wargali qalbigaaga jacaylka way jacaylka waraabihankaaga jacaylka xubnahoodayaasha dareenka dhexdeena weyne wacadkii dhexdeena waraabihankaaga jacaylka xubnaha wadayaasha dareenka weyne wacadkii dhexdeena weyne wacadkii dhexdeena rajada hawaydaynin dhankaaga wacaal ha ka fiixi sirteena wayaha laabtaada ku hayso wayaha laabtaada ku hayso waxaad arrinka ku dhufatay aniga si gaar igu qusaysaa tiri wax ma nooga taaban kartaa qisada inkastoo soomaalidu aanan jeclayn in arrimaha gaarka ay ka hadlaan haddana laakiin fanaan mar haddaad tahay nin fanaana oo bannaanka ay yaalaan wax waliba oo aad hees ku muujisay oo dareenkii bannaanka u yimid bal in yar nala wadaagdo raalli
heestan waxaa iyadna waa heestii ugu horreeyay bakin gaadiin fanka kusoo galay Een, qisadan horta anay iga socotaa oo- oo aniga aniga ayaa addoonka ula tegay kolley jacaylkiina ma maqla
dawaaba jacayl sida muuqata Haa, maalmahaasi horta waxay laxadaaf ahaa haye heestina dawa dawa ahaan baadan u qaadayba inaan ana ku dawoobo iyadna ay ku degto
dhakhtar baa soo qoray
Haa.
waa garta marka fan haye maasha allah walow aanan gabadhii tacaysan haddana walaahi taasi xasuus gaar ayay walaalahay
marka heestani erayada maadaa ula tegay abwaanka mise qisadaad oga sheekaysay sida inta badan dhacda qisad ha waa gartay marka waxaad ii sheegtay inaydnaan iscalfan laakiin heestan markaad qaaday qofkii heesta ay ku socotay ma gaartay haye maxaa dareeno ka soo noqday
wallaahi dareenka adiga soo noqda wuxuu ahaa mid aan aan ku qaboobay laakiin si calafaa ka degay yimid waa gartay marka inkastoo calafkii meesha uu ka baxay oo de waa waa sidaad sheegtay calafkuna wuu jiraa een, baniaadamkii doonistiisuna wuu jiraa haddana wax la sababsan kara ma jirta oo sabab noqday may guud ahaana barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan ku soo xirayaa heesta halkudhegeedu yahay ma waxbaa qarsoon ee uu qaado fanaanka nimcaan hilaac intaan mar kale kulmayno sidaas iyo nabadgelyo qallanjadi haweenkiyo kumataan isbaranay inkastoo qacdii hore sidii laylayo qays qisaadeenu ina yahay isku qoofan lahidood qalanjadi haweenkiyo kumataan isbaranay inkastoo qacdii hore sidii laylayo qays qisaadeenu ina yahay isku qoofan lahidood ilaa qaate caashaqa balse waxaan quraysh yahay ardajeexa keenee codkaasi baxsan fanaanka nimcan hilaa wuxuu gabagabo u ahaa barnaamijkii caweyska washington caashi ibrahin aadan ayaan la socodsiinaysay weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington hogaankii mucaaradka jabuuti allah u naxariistay ismaaciil geede xareedda ayaa maanta lagu aasay eh, magaalada jabuuti allah u naxariistay marxuuma ismaaciil ayaa ku geeriyooday dalka faransiiska waryaheenna magaalada jabuuti ramadaan muuse ayaa warbixintan inoo soo diray waxaa maanta lagu aasay goobka agdhow degmada weeca oo ku dhowaad afartan kilomitir koonfur galbeed ka xigta magaalada jibuuti allaha u naxariistee ismaaciil geedi xareed hogaankii mucaaridka jibuuti oo habeenimadii ciidal odxa ku geeriyooday magaalada baris ee xarunta dalka faransiiska halkaas oo uu joogay xaalad caafimaad waxaa ka qayb qaatay munaasabada aaska mas-uuliyiin badan oo ka tirsan dowladda iyo mucaaridka iyo dadweyne tiro badan xildhibaan cali cabdi faarax oo hore u ahaan jiray wasiirka amuuraha dibadda ee jibuuti oo ay soo soo wada shaqeeyeen muddo dheer marxuunka ayaa marka hore iiga waramay wuxuu ku xusuusto allaha u naxariistay ismaaciil geedi xareed nin dowladnimada yaqaana ayuu ahaa nin calanka jecel ayuu ahaa intan wakhtiyadan dambana markan baarlamankii aanu ku wada jiraayo markan sheekaysanayno mar walba mar walba wuxuu odhan jiray war innagu waan soconaynaa dal haynaga hadho taariikhan uga tagno carruurteenna dal socda iyo dad dhan u cooda jeeda oo dantooda ta guud mar walba ka midaysan kuwii sameeye aan noqonno run ahaanna wuu ku dhaqmayey maalin walbana halka la isku mari waayo ka jilcinayey buu ahaa ka isku soo dhoweynayey dadka ayuu ahaa ka ka dhaliyey oo haddii maanta wadahadalka socda ee waxyaalo badan lagu soo heshiiyey ee la saxeexay isaga ayaa koow ka ahaa adoo fursaddan ka faa'iidaysanaya tilmaamayna ismaaciil geedi inuu dee kaalin weyn kaga jiray xaggaasiyan mucaaridka iyo wadahadallada dowladiyada mucaaridka maxaad fariin u gudbin lahayd axsaabta mucaaridka walaalahayo mucaaridka dal iyo dhiig iyo dan ayaa naga dhaxaysa mucaarid hadduu jiro innaga ayaa doonnay iyo maxaafidna uu jiro annaga ayaa doonnay distoorkeenna ayay ku qoran tahay mucaaridka maantu dowladda beritole ayuu noqon karaa waxaan jecellahay maanta waan wada geeriyeysannahay ismaaciil geediyekana uu ka baxay annagana uu naga baxay dalkana uu ka baxay maanta haddii waan geeriyeysanoo geeridiisi ismaaciil baan u fadhinaaye waxaan magaciisii dhowraynaa inaan wadahadalladan ka midhada dhalinno waa dal mida iyumbaan iyaka iyo annaguba waxaan u doonaynaa waxaan aaminsanahay inkastoo dhibaatadaa weyne ayna gaadhay ilaahay isagu u naxariisto waa in wixii uu waday ee uu jeclaa in uu ka midha dhaliyo ee heshiiska uu rabay inuu ku dhammaado in sidii uu jeclaa ee uu doonayey aan u dhammayno dhinac kale cabdilaahi aadan cali oo ah xubnaha ugu muhiimsan xusbiga u d g amba e d g ee ismaaciil geedi ahna mas-uuliyiinta golaha sare ee hogaanka isbahaysiga mucaaridka u s n ayaa marka hore iiga jawaabay waxa uu ku xusuusto allah u naxariista marxuunka ismaaciil geedi xareed waxaan ku xasuustaa wuxuu ahaa nin ummadda ummadda reer jabuuti oo dhan aabbayowga ugu maxaa la yidhaaha firfircoon ee wanaaggooda iyo wanaagga iyo heshiiska iyo nabadgelyada ka shaqeeyuu ahaa annaguna waxaan ku tali jiraa in aan dhaxalkiisa halkii ka sii wadnoo kasii anba qaadno oon annaga iyo dowladdu isla gaadhno heshiiskaasi aan ka mudho dhalinno iyo haddaan kaa dhexgalo cabdilaahi adigoo iga raalliya hadalka aad ka sanqadhisay dowladduna way hadasho waxaad tidhi oday waayeelu ahaa ilaahay naxariistii jannaa siiyo mucaaradka fariin baan nuu soo gudbinaa ku leenahay kaalintii odayga waa in la buuxiyo maxay tahay jawaabtiinu
waxaan leenahay waa way wanaagsan tahay diyaar ayaanu nahay inaan kaalintiisii horta halkiisii ma gaadhayno nin gaadhayi naguma jiro waase isku dayaynaa insha allah inaan kaalintiisii buuxinno waan isku dayaynaa hadduu alla yidhaahdo dowladdana waxaan leenahay gacmo furan baan kusoo dhaweynaynaa waxaan filaynaa in laga midho dhaliyo nabadgelyada rabadaan muuse v o a jibuuti
aad buu mahadsanya waryaheena ramadaan muuse oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada jabuuti haatana aynan xusuusiya qodob ama laba ka mida wararka ee kugu dar korona qarax miino oo sababay dhimashada laba caruura iyo dhaawac saddex ruux oo kale ayaa ka dhacay magaalada kismaayo qaraxa ayaa ka dhacay maqaaxi ku taala nawaaxiga xaruntii caymiska ee magaalada kismaayo halkaasi xiliga xilliga qaraxa uu dhacayay ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan saraakiisha ciidamada jubbaland sida ay goobjoogayaal v o u xaqiijiyeen laba caruur oo isla dhashay ayaa ku geeriyooday qaraxa halka aabaha caruurta oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamada jubbaland uu ku dhaawacmay iyo laba qof oo kale oo rayida ra-iisul wasaaraha sloveniana waxa uu sheegay in shirka golaha guud ee qaramada midoobey isagoo la hadlayey in dalalka dunida looga baahan yahy inay wax ka qabtaan mushkilada qaxootiga faraha badan ee kasoo qulqulaya yurub iyo ee kasoo qulqulaya bariga dhexe iyo afrika ee ku qulqulaya qaaradda yurub wuxuu sheegay in musiibadani ay tahay ama mushkiladani ay tahay mid caalami ah u baahan in si caalami ah wax looga qabto idaacadeeni fiidnimo waxaa idinla socodsiinayay cabdicasiis xuseen cusmaan anigoo maxamed calaa xasana intaa ayaan ku soo habeeraynaa inta aan kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.